بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحاaبه أجمعين walaalayaal waa mowduuci afraad ee la xiriira arrimaha xajka iyo cumrada baynu halkan uga soo gudbinaynay dadka xujaajta iyo dadka muctamiriinta ilaahayna subxaanaه wa tacaala waxaan weydiisanaynaa inuu nagu anfaco sida saxda iyo sawaabkana ilaahayna waafajiyo subxaanaه wa tacaala walaalayaal xajku wuxuu leeyahay arkaan wuxuu xajku leeyahay waajibaad wuxuu xajku leeyahay sunnayaal hal ahaadee way kala duwan yihiin oo maalan qofkii arkaanta mid ka mida ka tegey la mid maaha qof ka tegey waajib ka mida waajibaadka xajka oo kale isku xugun maaha qofkii sunno ka tegeyna la mid maaha qof waajib ka tegey ama qof rugni ka tegey sidaa marka ay tahay arkaan waxaa la yidhaahdaa waynu soo sheegnay arkaanta xajka marka arkaan waxaa la yidhaahdaa waa waxa aan xajku asaxayn haddii aan iyada lala imaan mar haddii shaygu arkaanta ka mid yahay xajkaadi ma ansaxayo ama cumradaadi ma ansaxayso ilaa inaad la timaadid mooyaane laabudda min alityaani biha waa inaad la timaaddo haddaad ka tagto dhiig laguma kabo oo intaad dhiig gowracdid dhihi maysid rugni baan ka tegayoo rugnigaan ka tegay beddelkiisii dhiig baan gowracayaadoo masaakiinta u daadinayaa ama u gowracayaa ma kaa gudayso qofka rugniga ka tegay masale kale oo weyn oo muhiima waxa weeyaan laa yataxallalu min ixraamihi xataa yaatiya bih xarmashadii iyo muxrimnimadii uu ku jiray weligii xalaal ka noqon mayo ilaa uu la yimaado rugniga xajka hadduu xataa dhoofo oo waddankiisa ku noqdo isagoo arkaantii xajka mid ka mida ka tegey weli waa muxrim ma xalaaloobin waa inuu la yimaado ruknigii uu ka tegey ee arkaanta xajka ka mid aha marka arkaanta waxaa la yidhaahdaa ashyaada iyo arrimaha iyo arkaanta in lala yimaado maahe aan xajkii asaxaynin uusana qofka xalaaloobayn waajibaad markii la yidhaahdo waajibaadka qofka ka tegay xajkiisa waa asaxayaa laakiin dhiig baa lagu yeelanaya dhiig baa lagu yeelanaya waxaa kaloo halkaa ku jira ya'ham bitarkiha waajib waajibaadka xajka ka mid ah ama cumrada ka mida qofku hadduu ka tago waa dembaabaya inuu qofku yidhaahdo dhib ma leho lacag baan haystaayoo dhaqaalaan haystaayoo neef baan iska gowrici doonaaye dharkaygaan iska gashanayaayoo cadar iyo barafuun baan iska isticmaalayaayoo timahaan iska jarjarayaayo dhaqaalaan haystaayoo neef baan gowrici doonaa dhiiggaasaan beddelkiisa bixinayaa waxba u tari mayso sababtu waxa weeyaan qofku waa dembaabi horta dhiigga haba gowracee waxaa ka horeeya dembiba ku dhaca mar haddii qofku ou maaragtay cududaar la'aan bikayri cudurin cududaar la'aan hadduu waajibaadka uu ka tegey waajibaadna waxaa la yidhahda wixii dhiigga lagu kabo xajkiina u asaxayo ama cumradii asaxayso sunnayaal marka laga hadlayo iyada waxa weeyaan arrimahaasoo dhan shaqo kuma leh ajarkaa badanaya haddii uu ka tagana xajkiisii waa u jiraa laakiin waxaa ka tegay fadiiladii iyo kamaalkii iyo hawaabkii weynaa ayaa meeshaas qofkaas ka nusqaamay oo ka tagtay sidaa marka ay tahay marka arkaanta waa in la ilaaliyo shayga u muhiimsan oo la ilaalinaya waa arkaanta shayga ku xigana waa waajibaadka shayga ku xigana waa sunnayaasha in la ilaaliyo weeye sunnayaasha xajku marka waa badan yihiin maalan qofka sunnayaashaas inuu la yimaado aad iyo aad ayay u fiicanta waxaa ka mid a sunnayaasha intuusan xidhan shaaribada inuu iska gaabiyo waxaa ka mid ah inuu timaha kilkilada iyo wixii la mid ah ou iska nadiifiyo cidiyaha inuu iska jiro timihii hoosoo kale inuu iska xiiro intuusan xidhan inuu qubaysto labada maro uu ku xajinayo hadduu rag yahay laba go oo cusub oo cadcad inuu ka dhigto hadduu waayana laba la dhaqay ama sanad hore kuwo uu ku xajiyey wou isticmaali karaa waxaa ka mida jirkiisa inuu udug iyo caraf ama barafoon iyo cadar isticmaalo jirkiisa mariyo intuusan xiran dharka marin mayo wuxuu marinayaa jirkiisau marinaya jirkiisau marinaya ee dharmarintaa khilaaf adag baa ka jira waa iska dhaafaya waxaa ka mida laba kabood oo fiican inuu qaato kabaha furana hadduu rag yahay waxaa ka mida sunnayaasha ragcatay alxiraam inuu labadii ragcadoodoo xiraamka inuu tukado wuxuuna ku akhrinayaa suuratu qul yaa ayuha alkaafiruun ragcadda hore ragcadda labaadna suuratu likhlaas waxaa ka mida inuu badiyo ma garanaysaa niyada inuu ku hadlo xajka marka la niyeysanayo ama cumrada la niyeysanayo in niyada lagu dhawaaqo saasaa ka mid a waxaa ka mid ah waxyaalaha muhiimka ah hadduu doono inuu qofku shardi xirtoo yidhaahdo allaahumma maxillii xayu xabastanii ilaahayow makaan xalaaloweygu waa meeshaa igu xabisto oo aan dhaafi kari waayo haddii hadhow qofkaa loo diido meeshiisaasou ku xalaaloobaya sunnayaashuna aad iyo aad bay u badan yihiin waana ajir badan yihiin amaakin la sii maray leeyihiin meelo lasii maaragtay lagu sii hakaday leeyihiin qaab loo socday leeyihiin waxaa loo baahan yahaa marka acmaasha oo dhan inaan ilaashanno oo ilaahayna hayna ka aqbalo subxaanahu wa tacaala innagana allahayna ku daro kuwa ilaahay ka aqbalay